أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda xabashada itoobiya ayaa sheegtay in howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta ay kaga qayb qaadanayso dhanka badda ayna diyaarsatay ciidan ku howlgala maraakiib iyo dooman xilli itoobiya ay doonayso qaadashada badda soomaaliya maleeshiyaadka maamulka gaalraaca ee jubbaland ayaa si bareer ah qof shacabaha ugu dilay magaalada kismaayo maamul goboleedka ishaare dirirka ee puntland ayaa markab hub u siday kooxda riddada soomaaliya ku qabsaday xeebaha gobolka bari mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabadda bandhig cilmiyeed ah oo ka dhacday xarunta macadka barashada luuqadaha ramadaan ee degmada buqaqable ee wilaayadaasi ardayda jaamacadda alqima ayaa tartan cilmiyeed u qabtay madaariista iyo iskuullada waxbarasho ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe wilaayada islaamiga baay ayaa ka warbixisay horumarka dhanka tacbashada beeraha iyo xanaanada xoolaha ee wilaayadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay afar iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan dowladda xabashada itoobiya ayaa sheegtay in howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta ay kaga qaybgelayso dhanka badda ayna diyaarsatay ciidan ku howlgala maraakiibta iyo dooman xilli itoobiya ay doonayso qaadashada badda soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare iyada oo damaca badeed ee dowladda xabashida itoobiya marba marka ka dambeysa sii laba lixaasinayo ayaa mas-uuliyiin ka socota dowladda saliibiyadda itoobiya ay kaga dhawaaqeen gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho fulinta heshiisyo ka dhan ah badda soomaaliya oo ay la saxiixdeen madaxa kooxda villa soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud saraakiil ka socota dowladda xabashida itoobiya ayaa soo bandhigay qorshaha shirqool karan ah ummadda soomaaliyeed oo ay la saxiixdeen murtad xasan sheekh kaas oo ay ka sheegeen shir muddo dhowr cisho ah ka socday caasimadda muqdisho oo ay kasoo qayb galeen isbahaysi gaale loogu magacdaray ciidanka heeganka bariga afrika kulankii dhacay khamiistii lasoo dhaafay ayaa lagu soo warramayaa in mas-uuliyiintii ka socotay dowladda xabashida itoobiya ay kaga dhawaaqeen in cutubyada ugu horeeya ciidankooda ee qaybta ka ah howlgalka a u s som ay noqon doonaan kuwa badda islamarkaana ay diyaariyeen maraakiib doonyo dheereeya iyo guud ahaan agabkii ay ciidankaasi ku howlgali lahaayeen sida ay wararku tibaaxayaan saraakiisha ka socotay dowladda xabashida itoobiya ayaa madashaasi si aan gambasho lahayn oo kalsooni ay ku dheexan tahay ugu soo bandhigay heshiis ay kooxda gurguurta iyo maamulka abiy axmed ku kala saxiixdeen adis ababa markii la qeybinayay saamiga ciidan ee isbahaysiga ee yusom heshiiskan ay kooxda villa soomaaliya ka qaraysay ummadda soomaaliyeed ah ayay saraakiisha itoobiyaanku bannaanka keeneen waxayna sheegeen in kooxda riddada soomaaliya ay u ogolaatay in ciidamada itoobiya ee qaybta ka qaadanaya howlgalka eusom ay qayb ka noqdaan ciidamada badda ee itoobiya shirkan ka qabsoomay muqdisho ee xabashida itoobiya ay ku caddeeyeen in ciidankooda badda ay gudaha soomaaliya soo gelinayaan ayaan ilaa hadda kooxda riddada soomaaliya ka hadlin taas beddelkeedana waxay wafdi u dirtay adis ababa kuwaasoo qayb ka ah shir looga hadlayo waxaa lagu sheegay dib u eegista dhexe ee golaha wasiirada itoobiya iyo soomaaliya sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya shirkan oo jimcihii shalay ka furmay hoteelka hilton ee adis ababa ayaa xubnihii halkaasi ka hadlay ee kala matalayay dowladda xabashida itoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya si isku mid ah carabka ugu dhufteen in muhiimadda shirku ay tahay xoojinta xiriirka labada dhinac iyadoo kooxda riddadu ay si weyn ugu nuxnuxsatay in kulankan uu muhiimad gaara siinayo wax ka qabashada arrimaha amniga iyo ballaarinta iskaashiga ee labada dhinac shirarkan dhaqaraysan ee ka socda muqdisho iyo adis ababa ayaa dhammaantood gogol xaar u ah sidii dowladda xabashida itoobiya u hirgelin lahayd damaceedii ay ku rabtay inay ku qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya kadib markii heshiisyo xaaraan ah ay la saxiixatay madaxii hore ee maamulka ashadala dirirka ah ee somalilan murtad muuse biixi cabdi iyo madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud mahadsanida caliyare maleeshiyaadka maamulka gaalraaca ee jubbaland ayaa si bareer ah qof shacaba ugu dilay magaalada kismaayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa tafaasiisha warkan eegaya wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta u ah gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada maamulka shahadladirirka ah ee la magacbaxay jubbaland gudaha magaaladaasi ay ku dileen wiil yar oo shacaba ilo wareedye ayaa xaqiijiyay in wiilkan yar oo lagu magacaabi jiray salmaan cali ay xabadda maleeshiyaadka ridada maamulka axmed madoobe asiibtay xilli uu jiifay gurigooda hooyada dhashay wiilka yar oo baraha bulshada ku faafisay qoraal kooban waxay ku xaqiijisay in wiilkeeda uu ku baxay gacanta maleeshiyaadka axmed madoobe waxayna sheegtay in xabadahaba u ah oo ay soo rideen askartaasi ay ku soo dhaceen gurigeeda taasi oo keentay inay wadnaha jarto wiilkeeda salmaan sidaasna uu ku geeriyooday qoraalka hooye najmo nuur ayaa nuxurkiisa u qornaa sida tan toddobiyo tobanka bisha toddobaad laba kun shan iyo labaatan oo ku beegneed maalinnimadii khamiista waxaan si kadisa ku waayay wiilkeygii curad salmaan cali oo gacan ka xaqdaran iiga dishay magaalada kismaayo oo caasimad u ah maamulka jubbaland xabadaha sida arxandarrada loo ridaya ee aan loo aabayeelayn waxay sababeen aniga oo hurdo oo ubadkeyga hoosta ku haysta in ay guriga noogu soo galaan xabadahaasi kadibna ay wadnaha kaga dhacaan wiilkaygii yaraa ee aan waxba galabsan saqiirka ahaa sagaal jirka aan cidna dembi ka gelin waxaa nafta dhaafiyey maamulka axmed madoobe qoraalka oo sii socda ayay ku tidhi waan ku qanacsanahay qadarta balse haddii laga aamuso maalin kasta hooyo aniga oo kale ah bay daaqadaha iyo jiingadaha ugu soo gelayaan rasaastan aan loo aabba yeelin aniga wiilkayga cid kale igama dilin ee maamulka axmed madoobe iyo cid kasta oo isaga u shaqaysa ayaan u haystaa wiilkaygii yaraa aakhire iyo adduun maamulka jubbaland ayaa la weydiinayaa mas-uuliyadda dhimashada saqiirkan ay nafta dhaafiyeen maleeshiyada maamul goboleedka ridada ee jubbaland ayaa caadaystay dilka ka dhanka ah dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalooyinka uu ka arrimiyo maamulkaasi oo ay ugu horreysa magaalada kismaayo dadka magaaladan ku dhaqan ayaana inta badan ka cawda rasaasta aan loo meeldayin ee loo soo ridaya dhanka guryahooda waad mahadsantahay abuu xasaan maamul goboleedka shaaril dirarka puntland ayaa markab hub u siday kooxda ridada soomaaliya ku qabsaday xeebaha gobolka bari cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warkan haya
wararka ka imaanaya gobolada waqooyi bari soomaaliya ayaa sheegaya in gacanta lagu dhigay markab shiixnada hub ah kaas oo ka soo daabulay mid ka mid ah dowladaha shisheeye ee duulaanka saliibiga ku soo qaaday shacabka soomaaliyeed maleeshiyaad daacad u ah maamulka isku magacaabay puntland ayaa qabtay markab xamuul ah saanado hub ah ka soo daabulay dalka turkiga kuna sii jeeday magaalada muqdisho ila wareedyo ayaa sheegaya maleeshiyaadka loo yaqaano b m b f ee imaaraadku tababaray ay gacanta ay ku dhigeen markabkan oo sido gaadiid gaashaaman gaar ahaan nooca loo yaqaano taawyada rasaas qorigacmeedyo iyo saanado kale oo kuwa dagaalka ah ciidamada maamulka puntland ayaa markabkan qabtay saacado yar kadib markii uu ka soo gudbay gacanka cadmeed uuna soo galay biyaha badweynta indiya saraakiil ka tirsan maamulka shaadaladirirka ee fadhigiisu uu yahay garowe ayaa laga soo xigtay shaqaalaha markabka lagu amray inay u hoggaansamaan awaamiirta ay siinayaan saraakiisha maleeshiyaadka loo yaqaano b m b f ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin kooxda ridada soomaaliya oo la rumaysan yahay in markabkan uu iyaga u socday sidoo kalena wax war ah kama soo bixin xukuumadda turkiga oo ku saabsan waxa ay ka og tahay markabkan dalkeeda ka yimid ee lagu qabsaday biyaha soomaaliya sannadii lasoo dhaafay ayay ahayd maleeshiyeed beeledyo hubaysan duleedka degbada balanba leh ee bartamaha soomaaliya ay ku qabsadeen gaadiid hub fara badan ka soo daabulay dhanka itoobiya waxaana hubkaasi lagu kala qaybsaday degmada caabudwaaq
mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad bandhig cilmiyeed ah oo ka dhacday xarunta machadka barashada luuqadaha rabadaan ee degmada muuqaqable walaalka cabdiqaani maxamed ayaa sii amaqaadaya warbixintani munaasabadan oo ka dhacday xarunta machadka barashada luuqadaha carabiga soomaaliga ingiliishka xisaabta caafimaadka iyo kombiyuutarka ee ramadaan oo ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayay ardayda machadka ku soo bandhigeen heerkooda waxbarashada waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimada iyo odayaasha dhaqanka ardayda machadka ramadaan ee degmada buqa qable ayaa goobta munaasabadda ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah kaasi oo ka tarjumaya tayada waxbarashada machadka السلام عليكم وعليكم السلام أريد أن أسألك سؤال هل أنت مستعد؟
نعم أنا مستعد ما هي أسهل طريقة بتعليم اللغة العربية؟
البرنامج اللغة العربية واضح كوضوح الشمس في قارعة السماء أولا الجهد الثاني التلاوة الدروس والثالث أتحدث بالعربية حوالي ساعة يوميا مع كل شخص يعرفها كائنا من كان والخامس الاستماع بحضور ساعات المداولة والمسابقة 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ta. Ta. Te. Ti. Ti. To. Tu. Ta. Te. Ti. To. Tu.
كلها معاه معناها اه ايوه
Are you a teacher or a student?
I'm a student.
What do you learn?
I learn English language.
Where do you learn at?
I learn at Ramadan Institute Why do you learn English?
because it is universal language.
xisaabta soomaaliya ingiliish u bedel adiga laga boqolka bilaabaya kontonku geenaya 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111.
Parasitolojigu wuxuu ka mid yahay culumta caafimaadka, waana cilmi ku saabsan barashada iyo daaweynta waxyaabaha loo yaqaano dirisku nooleyaasha iyo dhibaatooyinka ay u geystaan noolaha ay ku dul nool yihiin ama ay ku hoos nool yihiin. Waxaa loo qaybiyaa laba qayb oo kala ah endoparasite iyo ectoparasite. In- Endoparasite-ka fara badan oo ah gooryaanada waxaa ka mid ah roundworm, threadworm, weebworm iyo hookworm iyo tapeworm.
qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka dhanka waxbarashada ee machadka ramadaan ee degmada buqa qable waxaa kaloo halkaan ugu mahadcelinaynaa macallimiinta macadka ramadaan ee ardadan wax ku baraysay wakhti badan maantana aan joogno xafladdii ugu horeysay ee waxaan leenahay ajri axsanad allah idinka siiyo dadkiina saanay waxbarasho u rabaan ee adinka ayaanan wax u bartay inaad gabdhaha iyo wiilasha aad wax bartaan dadka waaweyn aad wax bartaan aad baa uga mahadsantihiin juhdiga aad bixiseen macadka luqadaha iyo xisaabaadka iyo caafimaadka ramadaan iyo maamulihiisa juhdigan faraha badan iyo bandhigan ay soo bandhigeen ardada juhdigaas bixiyey waan u mahadcelinaynaa ilaahi subxaana wa tacaala abaalkooda ha badiyo intaa kadib ardada wax ka baranaysa machadka luqadaha iyo xisaabaadka iyo caafimaadka waxaan leenahay saddexdaasba waa waxii loo baahnaa mudiirka machadka ramadaan ustaad cabdisamad shuuriye oo goobta ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey aas-aaska machadka iyo waxbarashada uu bixiyo معهد رمضان لتعليم اللغات والصحة والتكنولوجيا معهدك رمضان ee barashada luqadaha caafimaadka iyo kombiyuutarka in sha allahu tacaala macadka waqtigii ugu horreeyay aan furno waxay bisha ramadaan sanadii hadda aan soo dhaafnay kun afar boqol afartan iyo lix maadooyinka lagu barto macadka waxaa ka mid ah ingiriiska carabiga soomaaliga caafimaadka iyo kombiyuutarka aan hadda rajeynayna insha allahu tacaala inaan furno macadka sababaha aan u aasaasnay waxaa ugu horeeya in jiilka yar ee soo koraya iyo dadka waaweyn ee waxbarashada ay dhaaftay inaan kusoo dhisno si ay ula qabsadaan macaahida kale ee ka furan degmada buqa qable sida macadka qurduba oo kale machadka ramadaan ee barashada luqadaha carabiga soomaaliga ingiliishka xisaabta caafimaadka iyo kombiyuutarka ayaa ah machad hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada hiiraan waxaana machadka wax ku bartaa bulshada qaybaheeda kala duwan waad mahadsantahay cabdiqani ardayda jaamacadda alqima ayaa tartan cilmiyeed u qabtay madaariista iyo iskuullada waxbarasho ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe sida uu ku waramayo cismaan axmed duubow magaalada jilib dhowaan waxaa ka dhacay tartan noociisu yahay mid ku cusub wilaayaadka islaamiga ah aadna uu soo jiitay dadkii ka qaybgalay ee lagu marti qaaday iyo dhinacyadii loo qabtay ee ka faa'iidaystay tartanka ardayda jaamacadda alqima ayaa lahaa fikirka iyo qabsoomidda tartanka kaasoo ay u qabteen qaar ka mid ah xarumaha waxbarasho gaar ahaan arday ka kala socotay machadka qurduba madarasada alanwaar dugsiga sare alhijra iyo madarasada suldaan cabbaas tartanka ayaana diiradda saarayey manhajka laga dhigo xarumahaasi waxbarasho wuxuuna ahaa tartanka mid lagu dhiirigelinayay ardayda waxbarata qaar ka mid ah ardayda jaamacadda alqima ee soo qabanqaabiyey tartanka ay u qabteen xarumaha waxbarasho ee magaalada jilib ayaa waxa ay ka warrameen qaabka tartanka iyo waxyaabaha uu diiradda saarayey tartankan horta waxaa qabanayey ardayda jaamacadda alqima waxaana loo qabanayey wiilasha dhigta macaahida iyo madaarista nidaamiga guud ahaan tartanka horta aan ugu magac darnay almusaabaqa tadwiiriya liabnaa'i almacaahid walmadaaris alnidaamiya waa musaabaqo aan rabnay inaanu ku tadwiirino oo ku horumarino ardayda dhigata macaahida iyo madaarista shicaarka tartanka wuxuu ahaa istabiqu lkhayraat ama ahdaafta uu madashan maanta laga rabay waxay ahayd in si guud horta ardayda lagu dhiirogeliyo mabda'a akhriska oo ardayda in duruusta ay qaadanayaan ay waxoogaa ay ku barbar wadaan waxyaabaha la yidhahdo alqiraa'a alxura almutaalaca alxura waxa la yidhahdo ardayda markaan ku dhiiragelino akhriska waxaa sidoo kale ahdaafta ka mid ahaa in ardayda la yara tanshiidiyo oo hankoodana sare loo yara qaado ayaa ayaa ahdaafta ka mid ahayd sidoo kale ahdaafta waxaa ka mid ahayd in heerkooda waxbarasho heerkooda aqooneed ardayda in sidoo kale kor loo qaado kasoo qaybgalayaasha iyo ardaydii ka socotay madaariista iyo iskuullada ayaa loo sharaxay qaabka uu noqonayo tartanka iyo waxyaabaha lagu tartamayo saabaqadan waxaan u qabanay horta waa ardayda macaahidda ama madaarista ee magaalada jilib ku yaala waxaana ka mid ah macaad qudhuba madrasatu alanwaar madrasatu alhijra athaanawiya iyo madrasatu dacbaas madraso walbana waxay ku tartamaysay waa lix maado wa marka tiradooda guud waxay noqonaysaa afar iyo labaatan maado maado walbana waxaa ka imaanaysay hal su-aal waan marka tiradooda guud su-aalaha waxay noqonayaan afar iyo labaatan su-aal ayay noqonayaan marka cadad cadadka guud ee madrasada iyo maxadka darajadiisa laga rabo inay tagto waa lixdan darajo wa marka ahdaaf imtixaanka aan ka lahaynay waa atacaawun watacaaruf ardaydii ka qaybgalayay tartanka ayaa dhankooda waxa ay muujiyeen dadaal aad u xooggan intii uu socday tartanka iyagoona si heer sara ugu jawaabayay su'aalaha la weydiinayey taasoo ka dhigneed mid xamaasad u yeeshay tartanka su-aasha saddexaad oo machadu qurduba ku socota waxay ka imaanaysaa maadat usuuli lfiqhi waxay leedahay alfaasidu waalbaatilu bimacnaa waaxid ilaa fii mowdicayni udkurhumaa anigoo ah arday ka socda machadka qurduba su-aasha jawaabteeda hadaa isku dayo waa laba meel fi lixraam wa fi nikaax su-aasha saddexaad oo la weydiiyey macad qurduba jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah udkur alaaatan min ahami alacmaali alatii qaama biha qusay bnu kilaab anigoo ku socda madrasada alanwaar su-aasha jawaabteeda haddaa isku daya nadmu axwaali maka inshaau daari nadwa liyajtamica fiiha ahlu maka litashaawuri fii umuurihim tajdiidu binaa'i alkacba cindamaa tahadam bacdu arkaaniha jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sheekh cumar xayaakala oo kelimad ka jeeday hoolkii uu tartanka ka dhacay ayaa bogaadiyey tartanka isagoona ku tilmaamay mid faa'iido weyn u leh ardayda wuxuuna si gaara u bogaadiyey doorka wanaagsan ee ay qaateen ardayda jaamacadda alqima ee soo qabanqaabiyey tartanka waxaa farxad weyn noo ah inaan kala soo qayb galno dalabatulcilmiga oo afar madrasadood oo maanta musaabaqa loo qabtay oo u qabatay ardayda jaamicatulqima aad iyo aad baan u bogaadinaynaa qadiyadda iyada ah waxaan leenahay hambalyo maxaa yeelay ummadda marka la doonayo in mustawahooda kor loo qaado oo la tanshiidiyo waxyaabaha lagu tashkhiisin karo oo bannaanka lagu soo dhigi karo waxaa ka mid ah in ayagii tartan loo qabto maanta carruurtii dhallinyarada ahaydoo afar madrasa ka socota madrasada tibaaba tartan loo qabtay nataa'ijkay keeneen baa lasoo bandhigay hambalya ayaan leenahay qadiyadda noocaasoo kale waxaan leenahay inay muddo badan soo laalaabata ayaa wan wanaagsan dadka imtixaanka ka qaaday iyagu waa dalabatulcilmi dadka musaabaqada u soo bandhigayaan haddana ay dalabatulcilmigii jaamicatulqima yihiin waxaan leenahay jaamicatulqima wamaa adraaka maa jaamicatulqima haadihi himaaruha alawaliya midhaheedii hordhaca ahaa waa kuwan baan leenahay ummadda allah u barakeeya jaamicatulqima iyo juhudda ay qabanayso iyo dhallinyaradeeda musaqifiinta warbaahinta islaamiga ah ee landaluusa ayaa codbaahiyaha la dhex martay arday ka socotay goobaha waxbarasho ee tartanka loo qabtay waxaan ka socdaa madrasada al anwaar waxaana loo qabtay musaabaqo afar madaaris iyo macaahid kale ah al anwaar khurduba alhijra iyo suldaan cabaas insha allah ilaahay mahadiis ilaahay ayaan u mahadnaqaynaa insha allah waxaan leenahay tartankeen tarkin tartanku sii dara
innagoo ah ardayda dhigata macadka qurduba maasha allah jamciyadda jaamacadda alqima waxaan ka codsanaynaa inay marad inoo soo celiyaan ee boqol mar inoo soo celiyaan mid ka codsanayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan ka socdaa madarasa suldaan cabaas alibtidaa'i waxaan galnay musaabaqo si fiican ayuu ugu bogonay waxay u socotay musaabaqada mar walba waxaan codsanayaa inaan idin soo celceliyo ee musaabaqada tan oo kale tartan cilmiyeedka ay soo qabanqaabayeen ardayda jaamacadda alqima ayaa noqonaya tusaale muuqda oo ka tarjamaya doorka dhallinyarada ee horumarinta aqoonta diinta iyo mideynta dadaalka waxbarasho ee ardayda madaariista iyadoona dhinaca kale ardayda madaariistu ay si weyn u soo dhoweeyeen tallaabadan koowaad ee ay qaadeen ardayda jaamacadda alqima kuna taliyeen in la joogteeyo dadaallada noocaani ah si loo helo bulsho isku filan kana faa'iidaysata iyada dhexdeeda ugu dambayntii wilaayadda islaamiga baay ayaa ka warbixisay horumarka dhanka tacbashada beeraha iyo xanaanada xoolaha ee wilaayadaasi bashiir muxudiin wa'iman ayaa inooga warramaya isaga oo waraysi gaara siinaya idaacadda islaamiga andalus iyo sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay waxa uu qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay waraysiga oga hadlay arrimo dhowr ah isagoo si gaara diiradda u saaray sare u qaadidda wax soo saarka gudaha iyo in la xoojiyo waxbeerashada si ummaddu ay usoo saarato wax soo saar ku filan waaliga ayaa bulshada beeraleyda ugu baaqay inay xoojiyaan tacabka isagoo dhanka kala sheegay in wilaayadu ay waddo dadaalo lagu horumarinayo aqoonta dadka waxbeerta iyadoo la bixiyay dowraad la xidhiidha dalagga iyo ilaalintooda amaa dhanka wax soo saarka oo ogtahay nabigeen wuxuu yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum adduunkaydin idinkaa yaqaana sifa xalaal ah haddaad usoo saarataan waa u fasaxantihin buu yidhi raasida irsaaqdiina dadka marka inta badan wax soo saarka iyo ganacsiga iyo wax dhaqashada iyo wayba ku dadaalaan oo way ku fiican yihiin amaa dhiirigelinta walaayadu insha allahu tacaala si fiican baan u dhiirigelineynay maalan beeralayda oo kaleeto dowraad baan u qabanay guddiyaan samaynay markii ugu horreysay guddiyo beero oo maktabka ziraacada hoos imaanaya ayaan samaynay degmooyinka oo dhan ay ku kulansan yihiin degmo kasta saddex nin oo guddi ah oo guddi beereed ayaa loo sameeyey guddiyadaasi waa jamcinay dowro fiican oo maxay ahayd oo lagaga warbixinayo lagu barahayo xirfadda waxbeerista cudurrada iyo qaabka loola tacaalo anwaacdooda qaabka loo daaweeyo loola tacaalo waxyaabaha lagaga hortago xilliga wax la beerto intaba dowraad dhiirigelin ayaan u qabanay noocaas ah sidoo kaleeto mararka qaar waxaan u qaybinaa sun oo lagu buufiyo cayayaanka lagaga hortago ayaan u qaybin jirnay talooyin iyo tawjiihaad fiican ayaa la siiyey oo dalag iyo qaabka loo beertay iyo qaabka loo keydsada intaba ku saabsan runtii dadkana tawjiihaadkaasi talooyinkaasi aad iyo aad bay u qaateen sheekh abujacfar weliga wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhanka kale soo hadal qaaday dib u dhaca ka jira deegaanada ay gacanta ku hayaan cadowga ee duulaanka ay ku joogaan siliibiyiinta iyo murtadiinta natiijada ka dhalata ayuu waali abujacfar sheegay inay tahay akhlaaq xumo iyo in dhallinyaradii ummadda lagu riday adduunyo beel lagana fasahaadinayo aakhiradooda wuxuuna si gaara u soo hadal qaaday mashaariicda halista ah ay wadaan hay-adaha dalka ku soo badanaya cadowga meelaha uu haysto waxaan la isweydiinaynin oo su-aalka taagnayn in dib u dhac diineed uu ka jiro lianna meel gaala haysato waaye wax dacwi i diin ah allo u dhowaansha ku xirnaashaa inaysan meeshaasi ka jirin ama cid ku dhiirigelin karto xur ah in aysan joogin taasi su-aal waa ay ka dhan tahay waa la wada ogsoon yahay marka dhanka diinta waa ay ka masanyaxan yihiin deegaamadaasi dadka akhlaaq xumo ayaa dilatay daraagiska ayaa dishay akhlaaqdaa luntay waxaa ku faday oo ku faafay intoodii badanba allaahuma meela mujaahidiinta looga cabsanaya haddii laga tago qiido faasida ah shiica ayaa hataa meelaha qaarkood laga sheegaa in waxyaabo la mid ah dibudhac diineed waa ka jira sidoo kaleeto waxaa ka jira deegaamadaasi dibudhac xagga adduunyada ah oo dadkii waxaa la damcayba in lagu xidho hay-adaha gaalada iyo inji-owiyadoodii iyo wax la yidhaahdo qaramada midoobay in lagu xidho gaal baa wax laga sugaya dadka kaamam ayaa loo loo sameeyey waa lagu dulganacsanaya gaala ku dulganacsanayso marka inay wax tacabtaan looma ogola inay wax dhaqaalaystaan looma ogola in ganacsi xor ay ku noolaadaan looma ogola xilligii tacabka markii la gaaro waxaa laleeyahay isa soo diiwaangeliya imaada gaaladiiyo hay-adihii imaanayeen waxbaa la qaybinaya marka dadka meesha way ku baaba'een diin ahaanay ugu baaba'een akhlaaq ahaanay ugu baaba'een sidoo kaleeto waxay ugu baaba'een adduunyo ahaan bay ugu baaba'een dhaqaale ninkii wax yar haystay suuq walba mar baabur u fuulaya u cararaya kulba meel uga ordahayay meesha ugu sugahayay oo digsi waxusha u karsanayay ayaa wax yaro uu haystayna ay ka baaba'een oo ka dhammaadeen marka dadkaasi ilaahi subxaanahu watacaala culayskaas ha ka dulqaado insha allah waxaan rajaynaynaa mar dhowna guul iyo nasri in ilaahay uu noo keeno howshaasi ay ka xoroobaan laakiin dib u dhac bilaaran baa haysta walaal ugu dambeyn sheekh xamsa waxa uu waraysigiisa ku soo gebagabeeyey fariin baaq ah oo ku socda mas-uuliyiinta iyo bulshada wilaayada baay isagoo heer gobol heer degmo iyo sidoo kale dhammaan culimada iyo saraadiinta ugu baaqay inay u istaagaan in sanadkan cusub ay kaalin lixaadle ka qaataan dardargelinta howlaha dacwada iyo sidoo kale jihaadka waddada allah maadaama sanad cusub ay tahay waxaan rabaa inaan fariimo kookooban oo dhowr ah mujtamaca iyo walaalaha aan la wadaago insha allahu tacaala fariintayda ugu horreysa waxay ku socotaa wulaadda degmooyinka ama tuulooyinka ha noqoto ragga mas-uuliyiinta ah ee shaqada mubaashirka ku ah raggaas waxaan leeyahay waxaad qaadeen mas-uuliyad adag aadna u culays badan ninkii aan xaqeeda siininna ciqaabku ah ninkii xaqeedii ku qaadana ajar iyo abaal weyn ka helaayo saa daraaddeed waxaan leeyahay mas-uuliyiin ayaad ka tihiin shacabka iyo mujtamaca ka nool walaayada islaamiga abaay mas-uuliyaddiina ummadda mad lagu dhaba hayaysan noqonin culimmada ku dhex nool walaayada islaamiga ah rabbaaniyiinta ah qayb weyna ka ah dacwada iyo fidinta diinta islaamka ee walaayada dhexdeeda culimmada waxaan leeyahay mas-uuliyad weyn ayaa idin saaran maadaama aad tihiin culimmadii muslimiinta bulshada mas-uul ayaad ka tihiin gaar ahaan diinteedii iyo in loo la baro lana fahansiiyo waxaa waajib idinku ah shaqadaasi weyn oo dhabarka idin suran qof culimo ana aan ka dhacaynin in waajibkeeda aad gudataan sida ugu fiican iyo usluubka ugu wanaagsanna aad ku gudataan qolada saddexaad oon la dardaarmay waxaa weeye nuqabada walaayada nuqabada waxaa weeye waa hormuudkii mujtamacani bulshada walaayada imaamusho ayagaa cuqaashoodii ah ayagaa lagala tash talada ugu horreysa dadka la siinayo weeye oo waxgaradka iyo hormuudkii ummadda ah waxaad noqotaan aad ku daysataan saxaabadii nuqabada ahayd sida sacd ibnu mucaadi iyo sacd ibnu cubaada oo kaleeto ku dayda usayd ibnu xudayr tufayl ibnu camr samaamata ibnu uthaal iyo raggii kale saxaabada ahaa ee nuqabadan ahaa xilkan mas-uuliyaddan ummadda u hayay qaabkay u dhaqmi jireen sunnadoodii inaad ku dayataan ood qaadaan ayaan idinla dardaarmaya insha allahu tacaala maadaama hormuudkii iyo hogaankii bulshada ay yihiin nuqabada waxaan ku tawjiihinayaa in kaalintoodii jihaadka ay kasoo dhalaalaan dhammaan qaybaha kala duwan ee makaatibta walaayada xeer gobol iyo xeer degma intaba waxaan leeyahay mas-uuliyad ayaa idin saaran idinkana oo aad iyo aad u ballaaran oo u weyn mas-uuliyaddaasi guta xilka aad haysaanna mad ummadda lagu dulmiya yuusan noqonin waxaan leeyahay dhammaan bulshada muslimka ee ku nool wilaayada islaamiga ah ee baay waxaad u diyaargarowdaan sanad cusub iyo marxalad cusub oo jihaadku uu galay dacwada ay gashay tarbiyada ay gashay dhammaan qaybaha duwan ee camalka islaamiga ah marxalad cusub ayuu galay marxaladda cusub iyo sanadka cusub nin kasta iyo dowrkiisa iyo kaalintiisa inuu kasoo dhalaalo u diyaargarooba ilaahayna u kaashada ikhlaasna ka dhaga saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ayay idaacadda islaamiga andalus baahinaysay waraysyo taxano ah oo ay la yeelatay sheekh xamse abujacfar kaasoo si guud uga hadlay xaaladda wilaayada sida arrimaha amniga waxbarashada horumarka iyo waxqabadkii wilaayada ee sanadkii tegay kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri iyo higsiga sanadkan haddii uu alla idmo walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu